sidayaal way baaqad kasi toos ninka jir ee xildhibaan maxamed ibraahim xaabsada oo waana ka sugu magaalada baydhaba mudane xildhibaan idhegahayte xildhibaani dabcan way baaba kumid etaa xildhibaanada ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya waktiyadun dambena ka sugunaya magaalada baydhabo runti ahaan waybaa la dareernay inay magaalada baydhabo beryaal kumbi iyo ku dareera mudaharaad oo iyo shacabweynaga magaalada iyo suubiyahayaan waana hanku horjeedaan ka sugnaashaha uuse ka sugan yahay xildhibaan shariif xasan magaalada baydhabo maadaama ada eeta goobjooge xildhibaan baarlamaan ku tirsanaada eeta bal wayba warbixin kooban noo siyaasay dhacdooyinkii ad indhooga ka aragaasi maalmo ugun ku dareera magaalada baydhabo
dacdooyin shacba ku beleelima banaan baa nahay dalka sheega kor nanka xildhibaanka oo asan u sheegeerin leerow ma isuubiyeyey ama shariifasan ballan kasow ma isuubiyey xilligii roodmaamka oo cabdiraxmaan farowlo puntland madaku ahay yaakan heliisa gobol goolka digilmira goolka koonfurta galbeedee sida gobolna arinleesa gobolna umin islaana iyanaan haliinka madaweeloyakan ayaaka balani alfadaay alaa kulli haal damageed hadii umatadu sanadka dhiigamayana bahaya dawladda iyo ama miiro iyo ortis miiro kawareeya meerey sida gobolna nena unu wala kale ama miiri laga aqoonsaday usika shaqeeyay qorshadaas dadka ku bogdaya warshay wasiiraan la eri wala tali wala tali diidi
kasi
kacdoonkiisa beberisa oda berisa loo taageerin gudgubi jilkan uu walgooy walgii ariiriba wala ismagtay dhibaadii ciidamada amisom sawirgii waaye warkasta walween warku noogi reer bayd oo dhow sita wasiiso ishaayeen walbanku dhimanayo nikantay eedi eed xitaa way baaba wararka galabtahana deer way baa sheegahayana ini shacab yacni shacabkii tuulooyinkii ka hareereysanay magaalada baydhabo xitaa ini mudaharaadka ha ku qayb galeen waana geeg ku qayb qaadadaayeen
adi mudaharaada ka sheego anin kacdoon shacbakin sheego ay mudaharaad ma meelo kacdoon shacbaka dhi runtii walalayaalo ka m t t alka adduunka dhan ku fiirsado nalfisuyahay hata may go-doonka yaaran etoobiyaanka
kasi markuu may mayking muuqda yacni shariif xasan maadaama sidigee mudaharaad kacdoon shacbi magaalada ku dareera ilaa iyo hadda wal ku dhaadhici waayo miya ini use yani magaalada ku baho muqdisho ka noqda
waladada qaba hooladada qaba meelusanaga loo mane nubadadka laheli dad oo dawladda xukuumadda kumid e ballanku qaadi duballaadi ballanku qaadi buntlaga ballanku qaadi meelusannagadoo mane ushihii dabaana rakiise yaarada dhibaatadaas umato gidiyaan falaayan umato dhudku diidi
kasi warar geegahan oo deeri magaalada baydhabo way baa sheegahayana xildhibaane ini maylaray use adamadii wadahadalku dib etoobiyaanka iyo lagaleen ini use sheegi ini use bahaaw laakiin xildhibaanada ka sugan magaalada baydhabo waa ini yoona bahaan arrimogaas ma inin ku sheego korta
ismaail oo biimaale ian oo madidkiin ee wahaayni lamadaas lan inta baydhabo joogaan kutabawa eri unama ernay hobus beledka shacabka loolow hataa hordha faloodaas halni ka tiimi loona erni laakiin shacabku way ku dhaaboon kasi yani dadka uso dalbadi xildhibaanada uso dalbadi ada oo ibrahim xaabsada ee iyo iyo cabdullahi shee ismaaciil lahaay miya
may waa nimanku dadkidi ka gobol fikridi aaminsano shacabto aaminsano burtuqaalka aaminsanaha marka mayha ilow ilow hagala dooli halila qaadoy
so isan markuu may jawaabe ku biideen arrintaas codsigaas ushajeedii shuruudaas usa yani hakikihiri ini usa magaalada baydhabo unku baha isan aqbal leenga ini isan batang mise may may isan ku erteen arrintaas
aqbalni may welay magaalada shabaab hakadaha umadoay dhibaato jarta una shacabka ma dhibaatayaan shacabkaana na ogoliy shacabkaana maniimadaha halaadoohay qowsi berito ku bao hata inananikatinelelosaasantakukuwedataraalikanagineke
kase markuun ame amay lakawadaini isan batan marka oo magaalada isan kubatan oo isan i adi isan iyo shariifka isla dareerta magaalada kubatan amay lakawada arrintaas
insha allahu barida kaweda warqadana ninshaani dowladda ha qorti gudoomiyaha baarlamaanka ha qori ra-iisul wasaaraha ha qoriyana ninshaani namir murtadisa usukumanadabaalajarta nabalaena laakiin bariyay ininku baoistoki
warqadoogaas may ayin een, mudane xildhibaane
hadaa maana kulli baarlamaanka hagawa eh
ay ee, markuun een, a- baarlamaan ahaan yaa lasiin weeray mise arrinta tan dhibaatada ku dareerta baydhabo dartiya yaa lasiin weeray in isan magaalada muqdisho ka noqotaan
dadkajaraan baarlamaankan war furi geesabtahay la furi laakiin dhibaatada lankuta kahaaya la diidinyi masiir walada sayihan ka hadaliba ee dagaalkaas qaliisa qaadale wuu balaadeeteen iskajara wala dhufo
eeda aan fahmi markuun ada aan xabsad ahaan madii ada fiirida een een xaalad ugu dhii iyo adoo xog ogaal badan eeta siyaasadda koonfur galbeed ay guud ahaan soomaaliyana sanooyin badan ada ka dhex jirti maykin muuqda ini maylarayso fikirkiisa diidu gobolhaay usa dhammaaday meelunka egiye yakin muuqate mise wayba eraas arrintitan arrin eed iyo eedan adagoo maylarayso shariifka arrin usku heri doona may yaki ya ya ya maykin muuqda xildhibaane
war shariifna rawanta la joogaan tuub la qobodiyo tuub la qobodiyna tala mantaala warakiin sheegay dhamaati fikidiyadankilankikidoomayo mimati warwara ku jiran malee dadkii uu ka dhahay dadkii kumaankunsin arada degnaya diideen dika gobol dadoo midoobeen walma ku jiran mar dambali meelisku magahay maldheegow laakiin yogo bilung maarsa kuleenakijara shacabka may falaane taaboonka inisku dega odowka hankadhaaf uumuna falaane madhamaati fikirdi adayti dadkiisa kaleeli beegaa kaleeli waldindoosa gobolo koloona madhe muwaadinna mahe dalkina harbisalee masaakintana mukunaaw
xabsade xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya eta sidegeeya magaalada baydhabo mudaharaad waaweyn ku dareera dhibaatooyin adhii een laga laka- ee, la- lama cunuga dhibka deerti maalintan ka horeyta cunuga dhibka deeri geeganka damboyta maylaaraay usaada een laga laka dhaawacay oo afar xabadood istaafka shariifka iyo kadhabeen dowladii soomaaliya oo federaalka ka dhissanayti madaweynigii ra-iisul wasaarigii afhayeenkii baarlamaanka ilaa iyo hadda war qoraale iyo ha ku saaren arrintitan baydhabo oo yacni official eh oo warbaahintii la siiyey ma jarta arrintaas maadaama aad eetalan xildhibaan eh may ka fasiri karta
xukuumadda irkoolka dalkunka dareere haanka diidab gobol milooki deeliyowu haanka dadka reera kureebeesasiyowu xukuumadda baarlamaanka xukuumadda sharciin baarlamaanka lankisuubadan fikirdanka taageersan maayis umaka le laakiin dembeda dhibaatada baydhowka dareta xukuumaddii magatoydile
kasi
maana maku ogolaadana hoob dawlad saliime arlakaauna jar hoobna waa dhulkaan iyo dadkaanona jar
markuun wayba faday en en xildhibaan xaabsade su-aalan ka damboytana kafarsada wayba etaa maadaama en en jaalido dibadda qurba joogta iyo ini d- waraysiga iyo dhugunsadayaan eh, dhugunsada doonaan may anka baaqan lahayti may eran lahayti
racmaada dad su-aal muhiima yaa waa iweydiidi jaaliyado lifun gobol andaladeen koonfur galbeed soomaaliya ee shacabka oo laka adoonka ka jaro oo shirqoolka lahangareegi dad digdigeed dhagax buurigii ka laabta kuwa yala siyaad wulka lidlayey warasiin sheegane ko- dowladda koonfur galbeed daladkii oo hadhaqaadii may falaase ciidamo iyo taakuleegasiin ku baahanta maysaysan elbaday fikirda saliimka ee shacabka ahaay walka dhagal oo ahay xildhibaanadana afar kun iyo inka badan iyo gobolada kale dhogaas dalboqori wal wasuu xildhibaana kagacsan dhayweelasanaisin inisi taakuleen ciidan lakasuubi amniga lakasuubi ilaabirtaasiinku siinka doolilaya aan muwaadinnimo suubilaan ayna diiday meesha habkan ka aloomay walaal isku diidi duqolada xukuumadda wadata balatooyada lakawada isku diiday idinkan hataa kulaysanasmin gabooriilahay ha kulatan idinku diglatan
waa tahay wayba rajayniyo ka dheegi doonaan waraysiga ayuu dheegi doonaan dhihusda halkaasi wayba hayey n mudane n xildhibaan maxamed ibrahim xaabsade oo qadka si si toosa telefoonka ninkagadaho waaye uu soo ka suga magaalada baydhabo n mudane xildhibaan eediyada ma hasanta
adi mudug adi mudug